bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaaray hiraafeyle qodobada wararka idaacadda warsansinghay tona nibankoweyna maamulka galmudug yime baa uusa ka dhawaaqay kiisas cusub oo la xidhiira cudurka coronavirus baaritaanka dhallinyaradii laka dilay deegaanka gololey ee oo bilaawday odayaalka dhaqanka maamul goboleedka puntland weliba bilaabadeen intay dhexdhexaadin ku dhaswuubiyaan madweynaha puntland iyo ku-xigeenshii karaash dowladda miba ka dhawaaqday gardaar deg dega intii la deersiiyey gobollada dalka soomaaliya al-shabaab iyo meelfagaare mibaa ka toogadana landae daliska ciidamada xooga dalka miba ku hadleen dhallinyaradii lakaley deegaanka gololey wararka banaanka hiraabtun raadiyaha warsansinhayana akhyaaray weliba ankawiina suudaan iyo mibaan weerteeyey safiirsha etoobiya xilli xiisad kudha jarta etoobiya iyo suudaan madiinaga wadanka mareykankana meba islayaa hadiyey bananbaxyaalka iyo sii gudagalo lahaayeen meba iyo sheenaasa dhibaato horle mebaanaka baaqaha inta xaaladda lasii dejiyey iyo oo arrintuuna ku dhalatay langmidow ee oo dhoonla ka dili mareykanka
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
akhyaara hiraabnimo axad ow taariikhdan ayaa ka baaganta soddon iyo kowda bilo shanaad ee may sannada labada kun iyo labaatankaha ka dhawaada warkii idaacadda warsan oo faahfaahsan bilowno galmudug kiisas horle oo halisa oo coronavirus ee iyo kasii faahfaahayay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug yimi baa ka dhawaaqday intii uuse bilowday baaritaan la hariiray dadgalanku shaki qabo cudurka covid tobin sagaal ee deegaanada galmudug wasiirka caafimaadka galmudug ee sheegay intii oo baareen boqol iyo toban qof oo kumid ah dadka magaalada cadaade islamarkaasina cudurka lagu helay afartii todoba kumid ah dadkaas haaniso iyo gilyan xaalad karantiil eh
dhakhaatiirtii baaritaan deg deg ah oo maxaa la dhahay guud ayay sameeyeen waxaa la baaray boqol iyo toban qof oo runtii u badan dadkii meelaha publica imaanayay oo weliba aan ahayn dadkii guryaha ku xanuunsanaay boqol iyo tobankaas qof afartan iyo toddoba qof oo ka mid ah waxay noqdeen positive oo cudurka ayaa laga helay taas macnaheedu waxa waaye in aada runtii cudurku uu ugu jiro galmudug afartii toddobada qof afartii kow ka mid ah waa rag lix qof oo ka midana waa dumar tirada guud oo galmudug cudurka hadda ilaa hadda laga helay oo labtest la marsiiyey waa lixdan iyo kow qof waa dareemi kartaa marka maadaama galmudug oo dhan isku furan tahay dadkuna sidaan horey in badan u sheegnay ay dhammaantood wada sheeganayaan oo xanuunka iyo calaamadihiisa laga wada qaylinayo in maaragtay degmooyinka dhan iyo baaxadda dhulka galmudug ay ku fadhida uu leegyahay ay cudurka uu si baan ugu jiro waa way caddahay
mayba intaasi ka daray wasiirka caafimaadka ee galmudug intii uusa dhammaan deegaanada galmudug cudurka uusa kasii faafahaya islamarkaasina dowladda soomaaliya launku baahanyay intii gurmud deg deg ah la deerta deegaanada galmudug hataba iyo maamul goboleedka galmudug cudurka coronavirus saas aan ku qayliyaan yamayba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre uusa ka dhawaaqay gardaar gargaar deg dega intii la deersiyay gobolada dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo xalay maba usa shir guddoomiyey shirka joogtada ee guddiga qaranka ee xakameeya ka safmarka covid toban sagaal kaas oo hamiin walba si joogta aan gobsamow shirka oo uusa iyo kagaadan qaab muuqaal internet ah yamay ballan ku hadlay arrimo caafimaadka ee gobolada dalka gaar ahaana coronavirus iyo sidii gurmudland deersii lahay gobolada ra-iisul wasaaraha soomaaliya mayba amaray intii gargaar caafimaad oo dheeraad ee deg deg langladeera gobolada dalka silan badbaadi dadku usu cudurka haridahay ee lan xakamay faafowka covid toban sagaal hore iyo dowladda soomaaliya mayba gurmud caafimaad oo shalduun deersiday gobolada dalka laku heli kiisaska kumid ee cudurka corona sida cadaado kismaayo jowhar magaalada garowe iyo weliba deegaanada koonfur galbeed odayaalka dhaqanka dowlad goboleedka puntland mayba bilaabana intii oo dhexdhexaadiyaya ku shal suubiyaan madawiinaga dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani iyo weliba madawiine ku-xigeen sheey karaash oo khilaaf xoog leh ku dhateegan odayaalka yomaybaa ansurumayna sidii lahaan afjari lahay khilaafka lamadaas mas-uul odayaalka dhaqanka deegaanada puntland mayba la sheegay intii dhawaan iyo bilaabeen wadahadallo iyo ka dhexdhexaadiyaan madawiinaga dowlad goboleedka puntland iyo ku-xigeen sheey wararka la helo maba sheegaan inti saciid cabdulaahi deni iyo axmed karaasha iyo lamadaba aqbaleen dalab dhexdhexaadiyo eh oo ku kooy ismada puntland iyo oo dadaaladaasina qayb ku ay guddoomiyaha baarlamaanka puntland shalay gelinkii dambe iyo guddoonka baarlamaanka xarunto gola mayba kulan gaar ah iyo kuqaadana ama iyo kulawaaladana madawiine madawiinaga puntland iyo ku-xigeen sheey oona ku wada hadalay sidii xalwaalan ku deeri lahay khilaafka lamada mas-uul odayaalka dhaqanka ee kaholan xaliyowka khilaafka madawiinaga puntland iyo ku-xigeen sheey yamaybaa hogaamiyaha ee garaad sulaymaan garaad maxamed iyo weliba islaan ciise islaan maxamed maybana lamada mas-uul iyo hajeediyana antii qof walba usa walaa iskutabada guddoonka baarlamaanka hortiisa ku gudbi saacadaha dareerya la fale intii kulankiyo niska kooyan ilaa iyo inta odayaalka dhaqanka iyo ku guulaysadaa xaliyowka khilaaf gaaray madawiinaga puntland iyo ku-xigeen sheey baaritaanka dhallinyaradii likaleey deegaanka gololey ee gobolka shabeellaha dhexe ee la sheegaha intiisa bilowday degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe miba ku bilowday baaritaan dhacdadii likley siiyey dhallinyaraha iti oo ku shaqeysay xarunta m c h ee kasyaal deegaanka gololey ee degmada balcad guddiga usa dhacdadaasna xil saaray madawiinaga hirshabeelle oo qayb ku-een wasiirka amniga iyo wasiirka arrimo guda iyo weliba guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo miba bilaabeena baaritaan dhacdadaas la xiriira xubno guddiga xil saaran baarowka iyo weliba saraakiil ku tirsan ciidamada militariga mayba iyo kulkulamena mas-uuliyiinta maamulka degmada balcad odayaalka dhaqanka ee deegaankaasi oona laku weydiiyey sida walandhi ee dilka dhallinyarada lanjeysadii ehelada dhallinyarada la diliyo falkaasi mabaka eedan intii ku damboyen ciidamo ku tirsanha militariga soomaaliya laakiin taliyaha ciidamada xooga dalka ee odawaa yuusuf raage oo rooga cadaadiya sheegay intii ciidamadii oo lugaanka lahayna dhacdadaas dhallinyarada la dili iyo haayeen shaqaale xarun m c h oo kataala deegaanka gololey islamarkaasina rukubaysniyo deegaankaasoo ka afduubday islamarkaasina miidjo laamaga deegaankaasi lahadhikii midi la dili dhallinyarada miidadjo lahadhikii deegaanka yomibaa ku mid ahaa lama dhallinyaro caan ku hayta degmada balcad ahaana si ologshal magacaabo jaray cabdirasaaq cabdulaahi qoble iyo weliba cumar xuuti filfil surunka warkaasi uu koo haya akhyaaray idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maybasi kororaha ee khasaaraga iyo balaliqada lanjeysdaha ee xarumo militariga ee waddanka maraykanka duufaano banaanbaxyaal iyo weli ku dareera magaalooyinkii iyo gobolo shaldun oo maraykanka kayaala mayban iyo galena maalintii liixaad banaanbaxyada ku dhaladay dilkii george floyd oo ahay langmidow ee askari caddaan ee si ula kaceen dili maybaa dhiyey khasaare iyo weliba balaliqo eedan badan doga minneabolis iyo maybaa dalbaday ciidamada militariga ee dalkaas maadaama si xaaladda iyo wallanku qobada barasaaf geesaas oo kale sheegeentii walhato ku dareera magaalada minneabolis iyo xasuusyahayn muqdisho iyo baqhdaad mar usu dawahaya saas eri ilaa soddon magaalo oo ku mid a dalkaasi maraykanka iyo mudaaharaadyaalka hata kasii faahfaahayeen los angeles yimabalaha ku sheegahaya anti baabuur booliiska leyn la gubi meelo atlanta iyo weliba meelo kalan iyo lalah dhawaaqi bandow si mudaaharaadada rabshado weedada laga xakameeye madawiinaha wadanka maraykanka donald trump iyo xaaladun ku teega maraykanka ka eeday koox sabaabuli dhac iyo weliba beleliqana iyo dadka kareeha een kooxo iyo siyaasadan eta midagta foga suudan iyo maybaa un weertay safiirsha anfadhi ethoobiya maybaa lamada suudan iyo maybaa un weertay wakiilasha etoobiya iyo oona ku mudaharaadsan ama iyo ku dhirfanta waliyo ka sheegan fargelinta sahodinti oo layn oyo hagaleen maleeshiyaad etoobiyaan ee maybaa lamada dal dareeray wadahadallo ka saabsan xiisadda ku dhateegin dhiniga iyo weliba bihiraanka webiga niil kolkaas oo etoobiya sheegtay intii dhamaystirshey usadhowi wasaaradda umuuro banaanka ee khartuum ayaa sheegtay dagaalyaano ku tirsan maleeshiyaadka etoobiya oo taageersan ciidamada etoobiya iyo si sharci dare ah ka tillaabeen xadka tan maba dhiliiday isku dhiyaw horaantii toddobaadkan kudhadhi lamada dal islamarkaasina saasaatow la dili askari reer suudaan ah iyo weliba anogyar iyo dhowr kale oo la dhaawacay majara walhadale oo ah kubahay saraakiisha adisababa muddo sanada ee beeralayda reer suudaan maba ka aadeena dhigsho etoobiya intii oo qobsadeen dhulbeeraadyo ka dhow soohodinta dalkaas ee la wadaagta etoobiya arrintii suuragal ee ta intii haddii nagata toob degdeg ah sabab eh xiisad kale oo dhadhalata dariska iyo horay injarib taasi oo haytay dhimashada waa dhisowka biihireenka balleerin ee kiyaala galbeedka etoobiya suudaan iyo masar iyo lamadaba ka doodahay intiyo dhumiyeen biyo muhiim ah oo webiga niil haddii etoobiya iyo hirata warkii akhyaaray shabakada warbaahinta warsan kula dareertan hiraawan mahadun waxaade eh antaninka dhonyalanki warkaana dhaafinami bareed anku dhumuusada korana ama ku akhriysada korana mareegta barta internet buuna kalana w w dot warsan news dot com